bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii toddobiyo toddobaatanaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdih wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد وآيات كوبي اللواتن أي نكب العظيم كمدة سورة الفرقان بحرير قال الله تعالى وقال الذين كي وحي لهذين دول هيد لا يرجون لقاءنا أن رجينا إننا آخرنا لكل مان oo macnuhu yahay aan ilaahay ka cabsanaynin laa yakhaafuuna oo waa noqotaa rajahaas laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir ilaahay aakhiro qofka ka cabsanaya inuu ilaahay sartaaga aakhiro laa yarjuuna liqaa'ana waxaa kaloo lagu fasiray laa yubaaluuna liqaa'ana inay nala kulmaan uma aba yeelayaan ile qofka muminka taa uu ka warwarsanya aad buu ugu aba yeelaya xagga luqada xaggeedana way noqotaa rajaa oo bimacna almubaalaat lacamruka maa arjuu id kuntu musliman calaa ayi janbin kaana fi llaahi masraci khubayb uma aba yeelayo kol haddaan anigoo muslima dhul dhacayaan dhimanaya buu lahaa waxay yidhaahdeen lowlaa unzila calayna almalaa'ikatu miyaa malaa'igna lagu soo dejiya bay idhaaheen u markhaati furayo oo le moxamed waa rasuula raaca aw naraa rabbanaa ama ilaah iyaga maanu aragno oo ilaahayba intuu iskaayo tusiye yidhaahdo waa kan rasuulkaa soo diray waa tidii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen arina allaha jahra waa tii un ilaahay baa yidhi laqad istakbaruu way isweyneeyeen fii anfusihim nafahooda uun gaar ahaantooda iyadoon wax weheliya wax ku soo kordhay toona jirin fii anfusihim nafahooday isu weyneeyeen waxaanay hayn bay ismoodeen wacatow way kibreen cutuwan kabiiroo way madaxadeygeen xaddana way tallaabeen wey cutuwan kabiiran xadgudub iyo kibir weyn yowma maalinka buu lahay yowma yarawna almalaa'ika maalinkay malaa'igta arki doonaan waa marka nafta laga qaadayo tan loogu yimaado ammaanadan yare ku jirta marka loogu yimaado wey ee malaa'igtii ka qaadaysay nafta loo soo diro laa bushraa bushaara uma sugnaanin yowma-idin maalintaa lilmujrimiina dembiilayaasha wayaquuluuna waxay odhan doonaan xijiran maxjuuraa ereygaasay malaa'igtu odhan doonaan bushaaro ma leh mujrimiintu maalintaa kolka tooda loogu yimaado laakiin mu'miniinta ilaahay waxa uu tilmaamay in uu u bushaaraynayo marka nafta laga qaadayo tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun bushaaradaasi haystaan iyagu kuwan iyagu bushaaro ma leh xijran maxjuuran waa xaraaman muxaraman waa xaraam lasii xaraantinimeeye inaad janno iyo bushaaro heshaan mancan mamnuucan waa laydinka manciyey waa laydinka hor joogsaday oo laydinka deedifeeyey deedife aan waxba ka dhoweyna waxba ka soo noqonayn janno iyo bushaaro nin shaacirabaa waxa ulaa alaa asbaxat asmaa xijran muxarama wa asbaxat min adnaa xumuumatiha xama gabadhii aan doonaya macnaa xijran muxaraman bay noqotay buu labadiibuu isku fasiray xijran muxarama mid aan la heli karayn marka jannada ilaahay awliyadiisa ugu bushaaraynayo kuwan waxaa looga dhigay xijran maxjuura kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun ilahayna way ka xijaabayin jannadana waa laga mamnuucay waqadimnaa waxaanu u qasadnay baa ilaah uhi ilaa maa camiluu gaaladu waxay sameeyeenoo min camalina camalkii ay sameeyeen oo dhan kiisii wanaagsanaa fajacalnaahu waxaanu ka dhignay habaa'an habaas mantuuroo la afuufay oo la kala firdhiyey waa habaas kan yaree dhex yaacyaca qoraxdu markay guriga soo gashay aada u khafiifka ah kaasoo la afuufay bal ka war oon yariba meel marta saba iyo sadaqo iyo biri iyo wax alla wixii wanaag ahay ay samaynayeen oo dhan sal iyo raad baanu lahayn meeluu isku taagaa baanu lahayn marka habaas baa laga dhigay la afuufay marka qadima macnaheedu waa camidnaa waa nuu qasadnay luqadana waa noqota waqadima alkhawaariju dulaalu ilaa cubaadi rabbihim faqaaluu ina dimaa'akum lanaa xalaalu qadima alkhawaarij bimacnaa camid alla waxau ihi asxaabu ljanna qolada jannada u saaxiibke macnaa jannada gashay suxbo lama tilmaamo iyo saaxiibtinimo ilaa inuu qofku shaygan ku dheeraado mooyaane laba qofku horta saaxiib lagu tilmaami karaa waa markay muddo dheer soo wada qaataan jannada wayla saaxiibeen kuwaas yowma idin maalinta kuwaasi saa u warwarayaan ahlunaarkihi khayrun kuwo wanaag badan weeye asxaabuuljanna mustaqaran meesha lagu sugmayo wa axsanu kuwa wanaag badan weeye maqiilan meesha la seexanayo qaylulada waxaa lagaa duhurka hurdada la seexdo laakiin halka ay seexanayaan ay ku istareexayaan iyagaa u wanaag badan mustaqarka iyo maqiilka meesha la degayo iyo meesha la seexanayo halkaasi way u khayr badantay waanay u wanaag badantay awliyada ilaahay yowma tashaqaqu samaau xus maalinka samadu ay dildilaaci doonto bilghamaam maca alghamaam daruurtii ka sokaysayna iyadana way kala firidhay in yariba meel bay martay ilaahay baa dumbihiisii ku dhuftoo kala diray ama asamaau baa dilaacday bilghamaami daruuray ka kacday xubcad ayaa ka soo booday meeshiiyo sideeda daruurahoo kale ah wanuzila almalaa'ikatu baa la soo dejiyey tanziila soo dejin fadukataa dakatan waaxida fayowmaidin waqacat alwaaqica wainshaqat asamaau fahiya yowmaidin waahiya wاlmalaku calى arjaa'iha ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ملائكتنا ويكيعد ماشي مركو إلهيك لدري وكون ياشي وبحري ونزل الملائكة تنزيلا مركاسي سودة الدقانية وهولقلك الله سعلا الملك لهانشه يومئذ مالنتا ملكي الحق أسقنا للرحمن بو سقنا وحلا يسكوها يستمتشر مالنتا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار مالك يوم الدين الملك الحق lilraxmaani yowmaidin milkiga sugan een muran iyo wax ka daba imanaya hadaltoon iyo sheegasho lahayn waa ilaahay unbuu sugnaatay maalinta maanta wax badan baa la sheegta dadku intooda badan ilaahay waxba ugama ogola milkiga waxay sheeganayaan iyo se u dhaqmayaan iyo kibirku halkuu ka taagan yihi oo adiga arkay ee la yaabaya maalintaa laakiin wax wax sheeganaya ma jiro wa kaana wuxuu ahaaday maalinkaa qiyaamuhu yowman buu ahaaday cala alkaafiriina casiira waa maalin aada ugu adag gaal ka kaafir la idhaahdo iimaan laawaha aada buu ugu adag yahay maalintaas way yaabsan yihiin dhan ay u nuuxsadaan iyo cid iyo ciirsi iyo taxaaluf iyo isbahaysi iyo iskaashi wixii waa soo dhammaadeen oo waa la waayey warwarkooda iyo walaacooda iyo walbahaarkooduna heerkan u maraya murugadu ay ka bidhaamaysay ka muuqanaysa ereyadooda wa yowma maalin xus nebi maxamedow yacadu daalimu ka magacaa la yidhaahdee dulmi falaha dulmiga ku caanka ahi dulmiga weyne waa shirkiga dulumaad badan oo ka sokeeyana way jiraan iyo gardarada qofka ku caanbaxay yacaddu wuu qaniinaya addaalimu calaa yadayhi labadiisa gacmood buu qaniinaya qofka marka laga waramayo cilka iyo calada ku ururtay waxaa la yidhahda fartuu dhexda ka qaniinay isagoo murugo iyo ciilla yuurura yaquulu wuxuu leeyayaa laytanii hoogayga itakhadtu miyaan samaysta maca arasuuli sariila rasuulkii nebi maxamed ahaa maan jidka ag furto maan raaca wey ummaddu way raacayso raggii raacaya waa kuwaa maanta horu maray ee badbaaday miyaan raaca buu leeyahy yaa weylataa hoogayga laytanii miyaanan ka dhiganin yaa weylataa laytanii way sadkaynayaan yaa weylataa hoogayga laytanii tolaae ama goblabao dhexda ka jabay ma laba erayoo murugada loo isticmaalo lam attakhid fulanan ninkii hebel la odhan jiray miyaanan ka dhiganin khaliilan saaxiib ma saaxiibtinimadiisa kaa iska daayo macnaa halkaa waxaad ka arkaysaa marka hore waxa uu ka xun yahay inaanu nebi maxamed raacin calayhi salaatu wasalaam ila nebigu sida ummad ku badbaadiyu ilaahay uga ergeeya waa raacidda iska sheegashada un maaha jacaylkiisa laakiin waa raacidda midda labaadu gaalkani ka xun yahay ama daalimkani waxa weeye mujrimiintii oo la saaxiibay taraka suxbata alakhyaar wakhtaara suxbata alashraar dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa inuu saaxiib la noqdo wuu iska diiday mujrimiintiibuu la saaxiibay laqad adalanii wuu i ambiyey buui fulaanka la idhaahdaa can idikri wuxuu iga ambiyey can idikr ilaahay xuskiisa عن الذكر توحيدك عن الذكر قرآنك بعد إذ جاء أنت قرآنك إيمد وكان الشيطان شيطانك الله إلا ضعوح النقضة للإنسان آدمها خذولا mid u guuldarro badan buu noqday mid hoojinaya sidaasay tahay oo qofku haddii uu doonayo inuu horu maro waa inuu saaxiib ka dhigtaa saalixiinta iyo dadka wanaagsan qur-aanka iyo xadiidku saasay aada iyo aada u dhiiri geliyeen haddii aada akhrido suuratu saafaat iyadana kii alunaarka ahaa calaamcalkiisu sidan unbuu ahaa macnaha isagoo halkaa galay waxaa faraxsan kii mujrimka ahaa kii ka nabadgalee muminka ahaa in la saaxiibin hadduu kani mujrimkii ka xun yahay saaxiibtinimadiisa ninkii jannada galee muminka ahaana wuxuu ku faraxsan yahay inuu ilaahay kaa saaxiibtinimadiisa ka badbaadiyey kaa xun qaala qaa'ilu minhum inii kaana lii qariin yaquulu ainaka la mina almusadiqiin aidaa mitnaa wakunaa turaaban wacidaaman ainaa lamadiinuun qaala hal antum muطalicuun faalaca fara'aahu fii sawaa'i ljaxiim qaalat allaahi in kidta laturdiin wallahi dirqaan ku baxsaday buui hadalkaaga noocaasihi mar baad ihalaagi gaadhay baad ihalaagi gaadhay nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayay qofka wanaagsan qofka la saaxiibaya qof cadarla ah qof la fadhiyun buu la mid yihi udgoon baad ka heli wanaagsan cadarkuu wax kaa siin waad ka iibsan intuba dhacaya haddii laakiin aada la saaxiibto qof xun qof shaqaynayo oo tumaa lahoo dhimbiilo ka duulayaan oo shaqa agtiisa ka socoto maryaha kaa gubaya nin ag fadhiyun baad ka dhiganta ama boorkaa sanka kaa geli ama waxaa kaa guban marada cad shaqadiisu ma xuman laakiin meel hawli ka socoto wey aan la ag fadhiisan karayn in birta iyo wuxuu tumay un laga qaato mooyaane marka la eego dadka sida wanaagsan u fikiraya gabayaaga ah haddii aada gabaygooda u noqoto wax badan baad muuqaalkaa ka arkaysaa inay ka digayaan qofka liita baruur xun unbaa baruuryo badan baruuryo badan khariibta bay dhahan soomaalidu macnaha dadka aan wanaagsanayn la saaxiibtinimado la saaxiibtin saaxiibtinimadooda aada bay u liidata waannaasu mithlu daraahimi mayastahaa fawajadta minhaa fidatan wa zuyuufa dadku waa ninkaa shaacirka waxay ka dhigan yihiin dadku sida daraahimta iyo qalabkan lacagta ee la isticmaalayo o kale oo dee waxna waa wax foojari ah waxna waa wax saafi ah ayuunbuu u kala baxaa tajanab qariina suu'i wa asrim xibaalahu fain lam tajid canhu maxiisan fadaarihi ninkaa shaacirka ah waxau leeyahy dadka xun saaxiibtinimadooda iska daayo xaligana ugo haddii ay kaa go-i waaana la warwareeg si aada uga siibato maalik ibnu dinaar baa waxau lahaa inaka an tanqula alaxjaara maca alabraari khayrun laka min an taakula alkhabiisa maca alfujaar in aada dadka wanwanaagsan la shaqayso oo shaqo adag la qabato oo dhagaxa aada la gurtaa waxay kuu dhaantaa inaad casuumadaha iyo meelaha wanwanaagsan la fadhiisato dadka liita ee fujaarta ah inaad kuwaa la raaxaysato inaad kuwaa la rafaado wanaagsan baa kaaga fiican bu waa runtii kolkaasaa dabeetana waxa uu tirinayay beytkii shaacirka wasaaxib khiyaara annaasi tanju musallaman wasaaxib shiraara annaasi yowman fatandama si aada u faraxdo oo aada u nabad gasho dadka wanaagsan la saaxiib si aada u murugootana dadka ahlu sharka ah la saaxiib cumuuman waa arrin aada iyo aada u khatar badan wakhtigan aynu joogno bal qofku inuu ka ka fiirsado isaga iyo usradiisa iyo ubadkiisa cidda ay la saaxiibayaan iyo hadduu madax yahayba ummadiisa cidda uu ku xidhayo asdiqo iyo saaxiibba uga dhigayo ila waa mas-uuliyad weynayabe marka waa adiga arkaya ina dhexda laga jabay dadkii mujrimiintaa la saaxiibkooda sideedabana dadka muslimiintii maanta waxaanay ka soo kaban laayihiin waa suxbatulacdaa dadkii layidhi ka beri noqda oo ka durka ayuunbay la saaxiibeen u kala dheereeyeen waa kuwa faraaro yeeshee la fahmi waaye niba meel marta wa qaala rasuulu waxa u ihi nebi maxamed yaa rabbi ilaahaygiiyo ina qowmii qoladii aada i dirtay ittakhaduu haada alqur'aan qur-aankii waxay ka dhigteen qur-aankan waxay ka yeesheen mahjuura mid laga tegey oo cabasho uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay u qadimay alla waa inaa noqon ninkuu ka cawdo marka sida looga haajiraya ibnu qayim raximahullah waa kii fasirayey iyadan la rumaynin ka tegid way noqonaysaa sida in badan ay u diideen rumayntiisa iyada oo aan lagu camal falin haba la rumeeye waa mahjuur dadku haba sheeganaya kitaabka ilahay inay rumaysan yihin laakiin haddaanay ku camalfalaynin mahjuur bay ka dhigeen oo daaqadaha masaajidada iyo guryaha uun dhasku uu ku dilayo laakiin xafiisna aanu tegayn sharkadna aan laga shaqaysiinayn qabiilana aan lagu kala xukumayn qoysna aan lagu kala xukumayn mahjuur buu markaana noqonaya iyadoo qur-aankii la baran waayo waa mahjuur haddii dadku ay baran waayaan oo ingiriisi iyo latiin iyo wixii ay wax ku cuni lahaayeen uun ay dabeetana dollarka iyo daraahinta ku bixinayaan isagiina aan sidaa loo eegeyn iskuulka iyo meelaha lagu baranayo mawaadka adduunyada wax lagu soo saarayo dee qalabka lagu fadhiisanayo iyo meesha loo dhisay iyo sida loo maamuusayo iyo warhayntooda aad bay u badanta laakiin qur-aanka kariimka halka lagu dhigayo waa daasadaha caananiidooga iyo taxta alashjaar dhirta hoosteeda iyo macallin yaroo isiri balarsaaqad ka soo saar waa musiibo weyn weyn mahjuurnimada waxaa ka mid noqonaysa iyadoo qur-aankii la bartay lagu camal aan la akhriyayo laakiin aan la tadaburayn oo macnihiisa aanad dhadhaminaynin oo aanad la jaan qaadayn mahjuurnimada waxa shanaad oo ka mida buu leeyahy in la isku daweyn waayo in la isku daweeyo wey waayo nabi maxamed ba caleyhi salaatu wasalaam jirhkiisa ku daweynaya ummaddana ku daweeyey wakadaalika buu ilahay yihi saas oo kale sidaa adiga cadow lagugu salliday mujrimiinta ah jacalnaa waxaan u yeelnay likulli nabiyin caduwan nebi walba cadow baan u yeelnay min almujrimiina ka mid a mujrimiintu ambiyada lamay saayiri jirin wakafaa birabbik ilaahaagaa ku filan haadiyan midu cid hanuuniya wanasiiran ula hiiliya cid wax hanuunisa oo cid kale u hiilisa ilaahaybaa ku filan ilaahay kol haddaa haysataan mujrim uma baahnidin mujrimkuna wuu idin colaadinaya colaadiisa hala yaabina laakiin iska celiya inuu ku colaadinayo ilaahay uhi laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dima dadka mu'miniintaa tol xigtanimo iyo ballan midna uma xeeriyaan weligood ba ha sheegteen inay ballamaha iyo waxaas adaaba arkay oo iminkaa baynu ka markhaatinay inka intaan wax kale la gaadhin ballamaha caalamiga ah iyo qawaaniinta ay sameeyeen iyagoo ay saxeexeen in laga gudbay oo laysla dhaafay arrinku markuu maslaxadooda noqday iyo waxay doonayaan marka cadaawadaasi way jiraysaa wax lala yaabana ma aho oo dee waa wax ilaahay uu tilmaamay inay sugan tahay oo soo taxnayd ilaa ibliis iyo colaadii aadam waxaase wax lala yaabo ah in la fahmi waayo oo dadku ay iska garan waayaan cadowgiiyo nasiixa kala garan waayaan wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay idhahdeen lowlaa nuzila calayhi alqur'aan qur-aanka miyaa lagu soo dejiyey moxamed jumlatan waaxida mar keliyahum miyaa lagu soo tuuteeyo sidii ummadihii hore rusushii hore loogu soo dejin jiray waxyiga kadalik sidaasaanu kugu soo dejinay qur-aanka isagoo saddex iyo labaatan sano issoo iska soo dabadegayay mufaraqan linuhabbita bihi si aanu ugu sugno fu'aadak qalbigaaga si aanu ugu sugno oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam markastuu walaacuu warwaro cadha ka qabato cadowga iyo dhibaatadiisa aayaad qaboojiya oo dejiya ayaa ilaahay uu kusoo dejinaya oo uga warramaya rusushii hore oo uga warramaya jannadii wuxuu ilaahay u ballan qaaday oo uga warramaya ajrigiiyo sawaabkuu leeyahy oo uga warramaya inuu ilahay garab taagany markaasuu degaya waratalnaahu tartiilan waanu istaba dhignay istaba dhigid markii la soo dejinayay saasuu isu daba soconayay qur-aanku ilaa ilaahay uhi alyawma akmaltu lakum diinakum ilaa aayaadkaa u dambeeyay soo degayeen taasi waa xikmad in nabiga lagu dejiyey calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa talabaadna waxay ahayd walaa ya'tuunaka kulama yimaadaan bimathalin tilmaan iyo waxay kugu mahmahan ama tusaale kugu soo qaataan ilaa ji'naaka waanu kuula imanayna bilxaq xaqiga qur-aanka ah wa axsana tafsiiran iyo mid wanaag badan xagga tilmaamidda iyo wax sheegiddaba ayaa laguu soo dejinaya markay kula murmaan ay waxyiga doonaan inay weeraraan ee tusaalayaal ay ku soo qaataan iyo taariikhdii ummadihii hore masal baa ilaahay uu ku siinaya amhaal ka warramaysa sanamyaashooda ka warramaysa ummadaha leexda si ay u halaagsamaan amhaal iyo xaqiga qur-aanka ah iyo qiso tafsiirkeedu uu aada iyo aada u cajo badan yihi qur-aan axsana tafsiiran macnaa wax kastay kugula murmaan wax ka wanaag badan baa ilahay uu ku siinaya fabiayi xadiidin bacdahu yu'minuun laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab axsana alqasas ayaynu kusoo marayna qisadii nebi yuusuf in ilaahay uu ku tilmaamay marka wa axsana tafsiiran haddii ay is idhaahdaan dadka qanciya oo nebiga la murma qaanacaadda u weynaadaa lagaa helayaa waayo qur-aankan lagu soo dejiyey ayaa dadku wal akhriyaysa kuwanis aladiina kuwii buu ilahay yidhi yuxsaruuna calaa wujuuhihim wejiyaashooda lagu soo xaadirinayo iyagoo ku lugaynaya ilaa jahannama loogu soo ururinayay jahanamo xaggeeda ayaa loo soo lugaysinaya iyagoo wejiga ku soconaya ulaaika sharun makaanan kuwaasaa guuldarro badan meel la istaago wa adalu sabiilan ambasho badan waddo la maro meel la istaagana iyagaa ugu liita waddo la marana kuwaasaa ugu xun axsana tafsiiran qisooyinkii iyo amsaashii ugu wanaagsanaa ayaa ilaahay qaarkood oo halkan si koobkooban u sheego waxa uhi walaqad aataynaa muusa alkitaab hamoodin keligaa un inuu ku haysto cadaawaddan kufaartu e waxaanu ku siinay nebi muuse kitaabkii baanu siinay towraad wajacalnaa macahu waxaanu yeelnay isaga oo wehelo ah akhaahu haaruuna walaalkii haaruun wasiiran baa looga dhigay kii xoojinayay arrimihiisa la xil qaadayay garab taagnaa faqulnaa waxaanu ku nidhi buu ilaha yidhi idhabaa u taga ila alqowmi qoladii aladiina kadabuu biaayaatina kuwaasoo aayadaha iyaga beeniya waa faraacinadii fadamarnaahum tadmiiraa waanu halaagnay halaag fadamarnaahum tadmiira waa markii ay beeniyeen rusushii ilaahay qisada waa koobanta wa qowma nuuxin iyagana balxus lamaa kadabu rusul rususha kolkii ay beeniyeen aqraqnaahum waanu hafinay baabuulishtigaalna waa noqon karaa oo ficilka dambea mid xadfan fasiraya waajibulxadfi ah wa aqraqnaa qowma nuuxin lamaa kadabu rusula aqraqnaahum nuux qoladiisii baanu hafinay markay rusushii beeniyeen wajacalnaahum linnaasi aaya dadka calaamo weyn baanu uga dhignay ummad kastoo cimri dheer ummad kastoo camiraad badan ummad kasta oo fara badan marka ay ilaahay diidaan si dhib yar buu u halaagaa waddada uga duwaa aaya ayay ahaayeen waactadnaa lilaalimiina cadaaban aliiman dulmi falayaasha cadaab kulul baanu u diyaarinay baa ilahay wuri cadaab kulul oo dee xanuujiyo dulmigii lagaga gooyo wacaadan wathamuuda waasxaaba arasi waquruunan waahlaknaa waxaanu halaagnay caadan reer caadahuud loo diray wathamuuda oo saalix loo diray wa asxaaba arasi qoladii ceelka reer shucayb iyo wa quruunan ummado bayna daalik kuwaa u dhexdhexeeyey kahiiraa oo badan dadka ilaahay intay diideen uu halaagu gawda gaw ka dhigay waa badan yihin asxaab aras rasiga waxaa la idhaha ceelkan dadkuu ka cabee xidhan intoo la qodo marka meesha ay degi jireen mar asxaabu layka iyo asxaabu rasi iyo intaba waa laydha qowmu shacayb wa kullan ku kastaba ilahay uhi darabnaa lahu lamhaal tusaalayaal baan u yeelnay oo aan u cadcadaynay si ay wax u fahmaan sida ummadan ba ilaahay tusaale ugu cadcadeeyey wa kullan ku kastoo ummaddaa ka mida tabbarnaa tadbiira waanu halaagnay halaag fadamarnaahum tadmiiran halkana tabbarnaa tadbiiraa waa masterka muwaakidkaah waxauu tilmaamaya qabashada ilaahay uu kuwaa qabtay la mid ma aha ta bani aadamku uu isqabto ama wax isyeelo wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid walaqad atow waxay yimaadeen nimankan quraysheeda cadowga ku ahaa nebi maxamed oo kula murmaya cala alqaryati magaaladiibay soo mareen saduum lo odhan jiray ee urdun ku taalay allatii umdirat taasoo lagu afrogay madara saw roobkii xumaa macnaha wax sida roobkaoo kale dusha kaga soo shubmaya oo cadaaba oon la mahadinaynoon roob ahayn ayaa dusha laga afrogay madara saw afalam yakuunuu miyaanay ahayn yarawnahaa meeshaa kuwa arkaya miyay arkaan halkaa sida loo galay loo halaagay bal kaanuu waxaabay ahaadeen laa yarjuuna kuwa aan u aaba yeelayn oo aan ka cabsanaynin nushuuraa nushuuraa soo bixid inuu ilaahay dad soo saaro aakhiro lasoo baxo liiska uguma jirto kuwan kaa hor yimi nushuur wa idaa ra-awka markay ku arkaan gaaladu in yatakhiduunaka kaama dhiganayaan ilaa husuwan mooyaane wax lagu dheeldheelo adigoo rasuulka ilaahay waa kugu dheeldheelaya waa gaalnimo nebi maxamed oo lagu jeesjeesa calayhi salaatu wasalaam oo la caayo iyo aayaadka ilaahay oo la caayo iyo malaa'igtiisa ahaada aladii bay leeyihin ismushaaraad litaxqiir bay u isticmaalayaan ahaadaakani aladii kii miya bacata allaahu rasuulan ka ilaahay rasuulka idinku soo diray makanaa inkaada wuxuu u dhowaaday layudilunaa inuu naga ambiyo ouna weydaariyo can aalihatina salamyaashayadii dirqana ku baxsan lowlaa an sabarnaa haddaanaan xejisanin calayhaa iyada waa rag ragaanu noqono waanu xejisanee uu naga riixi gaadhay dirqaanu ku baxsan wasawfa yaclamuuna buu ilahay yidhi hadhow bay ogaan doonaan xiina yarawna alcadaab kolkay cadaabka arkaan man adallu sabiila man adallu ka ambasho badan sabiilan xagga jidka iyo waddada sayaclamuuna hadan man ilkadaabu alashir saasa arrinkoodii uu ku dhacay marka ilaahay iyo diintiisa iyo ehelka diintoo lagu dheeldheelo iyada oo loogu dheeldheelayo diinta ay u ehel yihiin awgeed aafaadkaasay leedahay iyo edeb daradaa had iyo jeerna dee kufaarta waa macruuf oo taasi dhaqan bay u tahay kuwii hore iyo kuwa dambeba wax ay ka ilbaxaan maaha wax ilbaxnimo la yidhaahdo qofkan aan iimaanka lahayn uu ka ilbaxayo arrintani ma jiro laakiin wuu kusii adkaysanaya siyaasado iyo taba kala duwan oo qarsoodi u badan buu isticmaalaya adiga garanayo dee waktigii isticmaalka sida loo geli jiray dadka habka diinta loogu dhigaya iskuullada iyo macalimiinta loo xulayo iyo macalinkaas sida mushaharka loo siinayo iyo manhajka halka uu kaga jiro iyo xisaska halka uu kaga jiro waxoo dhami taxqiirkaasay u badnaayeen ardayda la nacsiinayo islaam iyo ehelkii iyo diin iyo ehelkeed muuqaal xuna laga siinayo mir jiraheed xaqiiqatan ay tahayna dee dadka muslimiinta ah in iyagu ay cisigaa iyo sharaftaa soo celiyaan iyaga oo runtii ku dayanaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ara-ayta waxaad ka warantaa buu ilahay yihi man itakhadaka samaystay ilaahahu ilaahiisii hawaahu kalgacalkiisa iyo rabitaankiisu ilaah ka dhigta afa anta takuunu ma adaa noqon doona calayhi isagoo wakiilan mid xafiidoo ilaaliya ilaahay waa maagan yahay kaasi dubbihiisuna waa dul yaallaa ma adaa ilaalin ma ilaalin karti afa anta takuunu calayhi wakiilan ma adigaa xafiid u noqon doono oo hanuunka u kasbi oo qalbigiisa gelin doona ka sidaa u dhaqmaya marka halkaa waxa nasku uu ku tilmaamay ilaahyaasha la caabudo inuu ka mid yahay ilaahun yusama alhawaa ilaah la yidhaahdo sanam la yidhaahdo rabitaanka rabitaanka oo dee waktigan waxaad moodaa sida ay u dhigeen gaaladu waxa weeyaanuun in ay u bixiyeenuun xoriya madaahibta la yidhahdo ibaaxiyada alibaaxiya waa dadka ku soconaya in qofka loo daayo rabitaankiisa iyo wuxuu doonayo ilaahayna uu ka xoroobo diinna uu ka xoroobo rasuulna uu ka xoroobo markaa qofkaasi wuxuu jecelya ama ummaddaasi waxay jeceshuunbaa u diina markaynu loo dhabagale la diraasadeeyo mabdaa la yidhaahdo addimuqraadiya ayaa asalkiisu kaa yahay waa min ashacbi ila shacbi bay idhahdaan marka la fasiro ereyga erey griiga wey min ashacbi waa shacbiga wixii ka yimaada oo iyaga lagu celiyo wn maxaa doonaysaan waxaayo waxaa naloo sameeya baarlamanku isagu iyagu ku matalaya waa inuu waqaca fulintoo dowladduna ay fulisaawun codkunbaa la qaadaya ama mass mediaha laga qaado ama si kaleba dabeedna dadku wixii u bato ee la doonayo raayul caam baa la yidhaahdaayo daliilkeeduna waxa weeye iraadatu shacbi iraadat ullaahi ayay taana ku akidaan adiga arkaya qaar meelaha ka leh lahun intaa iraadada shacabku waxay doonaan waa iraadada ilaahay macnaha siyaadada iyo xukumka iyo cidda talada looga dambeynaya ilaahay maaha waa dadka dadda dee haddii lasii daayo waa taqaanaa ninka haddii la ydhaha wax sharcigeedun xukumayaa ma jiro dadka dee waxaa ka soo baxaya wax lala yaabo waxaa ka soo baxay dabeetana ragguna inay isguursadaan dumarkuna inay isguursadaan xayawaanka iyo dadkuna inay isdhexlaan oo qofku markuu dhinto aygiisa iyo bisadiisuna ay dhexlaan ehelkiiyo waalidka iyo aanay is-arag ubadku waxaa ka soo baxaya dadka in la suneeyo in lagu tajaarib lagu sameeyo sunta lagu tijaabiye iyo awoodda cilmiga ee la helay cumuuman waxay yihiin la garanaya dhibaatadooda aadka u badanta ee dadku uu doonayo waa in qofkii lasii daayo samkiisa iyo farjigiisa iyo dhegaysigiisa iyo araggiisa wax walba dhibtaada hoose waa ku xor ayaad u tahay afkaaga xor baad u tahay uurkaaga xor baad u tahay wax walba ka dhereg wax walba dhan walba u rid taa laynagu wadaa waa taa ka daayoo fahma oo dadka madaxda ee mas-uuliyiinta ah iyo shacbigaba waxaanu leenahay intaa ku baaqaysan wallahi dimuqraadiyad baa la gaadhay oo kanaa la sameeyey bal horta diraasaya waxay tahay dimuqraadiyadda waxaa la idhaahdaa dadkii galbeedkaa la waashay oo miyir u baahane bal horta diraaseeya intaydaan la waalan ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu afa anta takuunu calayhi wakiilan waana sanamka ugu badan ee maanta la caabudo weye sanamka ugu badanee la caabuda kaas am taxsabu ma waxaad u malaynaysaa ana agarahum intooda badan yasmacuuna inay wax maqlayaan aw yacqiluuna oo wax garanayaan dambay yihiin in hum maa hum ilaa kalancaam may ahaanin buu ilahay yidhi nicmoolayd oo kale mooyaane waa geela iyo adhiga iyo lo-doo kale dadkaad arkaysaa bal hum adallu sabiilan xagga wada la maro kuwaasaa ka ambasho badan maxay dadiy maxay ummadda yeelaan waxay yeelaya cadaanay caqli lahayn oonay garaad lahayn oonay tasaruf lahayn nicmoolaydu dee dhib ma leh waxay dhibayaan ma jiro kuwani dal iyo dad iyo diinba way afeeyeen caalamku waxa uu maanta la cabsanayu la warwarsan yuu la madow yuu la fasahaday waa dulmigooda bal hum adallu sabiilan waxa aynu ka waramayna ee madaahibta ibaaxiga ah ee qofka in la sii daayo jeenigaa rogan dhaqankiisuu noqda ay sheegayaan dee xooluu ma leh xooluu dee xuduud bay leeyihin waxay ku socdaan fidradooda iyo abuurkooda caadiga ayay ku socdaan awrna awr wax kama dayo dee laxina lax wax kama daydo waa macruuf bal hum adallu sabiilan waa markaynu akhlaaqda qura ka warramayno aynaan dhinacyaasha kala duwan ee fasaadkooda u baydhin alam tara buu ilaahay yidhi miyaanaad arkaynin ilaa rabbika ilaahaaga iyo maamulkiisa wanaagsan kayfa madda dilla harka siduu kala bixiyey harkiibuu kala fidiyey walow shaaa hadduu doonayo la jacalahu saakinan wuxuu ka dhigi lahaa mid taaganba mid taagan oon dhaqaaqayn harkaas uma intii aanu harka kala bixinay jacalna ashamsa qoraxdii baanu ka dhignay calayhi daliilan mid tusinaysa oo dee qoraxisimiyaaba harkii baa yimi harkii waa kaa sumsumayae soconaya xagguu u soconaya uma qabadnaahu ilayna xagga yagaanu usoo qabanay qabdan yasiiran socod oo fudud oo si yar yar ah waa si yar yar ayuu usumsumaya halkaas qoraxda ayay saa isu weydaaranayaan qoraxdaa socota biidnihi tacaalaa harkanaa socda ilaahay tadbiirtiisa iyo tasarufkiisa wax walba ilaahay isaga ayay u tiirsan yihiin oo wax iska soconayo sidaa iska ahay ma jiro uma qabadnaahu ilayna qabdan yasiira qoraxdu ilaahay wadu isaguna hoos maraya wa huwa aladii waa ilaahay jacala lakum allayla libaasa dhar buu idinka dhigay habeenka habeenkii dhar buu ka dhigay oo sidaa had iyo jeer marka aada seexanaysaa dhar aada huwato ugu baahantay habeenkiina waad u baahantay inaad inuu madoobaado dabeed hurdadii iyo nasashada aad ka bogato wanawma subaatan waxaanu ka dhignay hurdadiina raaxo hadduu habeenku dhar ahaa hurdaduna waa raaxo waa run wey insaan hurdo waaye dee xaalkiisu muxuu noqonaya waa inuu indhaha soo saaro dabeetana uu idhaahdo xalaydaanan seexanina waan qaadiraysanayaan laylaha iyadoo indhuu buurbuuray inay fataatiiru egyihiin marka subaatan ilaahay raaxadiisa in laga faaidaysto wey marka sabtiga markiisa hore waxaa la ydhaha alqadcu sabatahu bimacnaa qaacahu tacabkii iyo daalkii bay ka jaraysaa hurdadu wajacala anahaara nushuuraa maalinkiina wuxuu ka dhigay ilahay soo bixid macnaha waa master darafka naaiba oo macnuhu ya wajacala anahaara waqta nushuur goor lasoo wada toosoo lasoo baxo oo la isu yimaado o wax la isdhaafsada ilahay u ka dhigay saasaa dadka ilaahay waktigooda ugu barnaamujeeye inay uga faa'idaystaan ay tay u fahmaan awoodaha ilaahay akhri insaanka ka murmaya ee diidan si aada ula doodi karto adoo qanacsan wa huwa aladii waa ilaahay arsala riyaaxa dabayluhu diray bushran bayna yaday raxmati naxariistiisa ka hor bay bushaaraynayaan oo marka madarku soo socdo dabayl aada u udgoon oo neeco wadata ayaa soo dhacaysa oo raxmaadkii iyo xareedii ay ka urayso waa bushran iyo nushran labada qirabe eh bushran bayna yaday raxmati naxariista ilaahay ka hor ayay bushaaraynayaan oo roobkii inuu hooray oo minkahaadlayla muuqanaysa wa anzalnaa min asamaa'i waxaanu ka soo dejinnay maaan dahuuraa biyo aada u wanaagsan oo saafiya dahuur la yidhi waa daahirun mudahirun baa le shayga u yaqaanaan fuqahaadu waa laftiisana waa inay biyahaas daahir u yihiin waxna ay nadiifin karaan ilahay biyahaas u soo deji linuxiya bihi si aanu ugu noolayno baldatan maytan wadan dhintay wanusqiyahu aanu u waraabino mimaa khalaqnaa kuwaanu abuurnay iyaga oo ka mid a ancaaman xoolo wa anaasiya kaiira iyo dad badan أناسية جمع إنسان أما جمع إنسي أناسية كثيرة تبضا وحذف الأول لدلالة الثاني ويا أنعاما كثيرا نعم ولي بضا يا ضد بضا وإنتوا لها أبو راي كمدا وحي عبيا بيها سيكون لي بل كنوا كنوا لي ولقد صرفناه وأنه قد قد نهراب كم بينهم دحدودا مربا ميلبو لها يكون شبال ليذكروا سي أي وأنتولان سي أي وحفهمان أي وقالان أن الأمور وأن الأمطار وأن الرحمة بيد الله ليذكروا سي أي وأنتولان فأبى ويديدين أكثر الناس ذاتك إنتو دبضاني إلا كفورا قال لي ممو يوحك لما يديدين فأدرادت بالنبي عليه الصلاة والسلام وحاوت المامي مرك الراب كؤدوه إلهي وحاولاي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب addoommahaygi way waabaraysteen iyagoo dadka qaarkood aniga i rumeeyo xidigaha ka gaalooday qaarna xidigaha i rumeeyona ana iga gaaloodeen qofkii yidhi mutirnaa bifadli illaah wa biraxmatih ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisana lagu waraabiyey alxamdu lilah maa shaa allah dee qofka mahadnaqay ilaahay naxariistan u celiyey xidigahana wuu ka gaaloobay anigana wuu rumeeyey baa ilaahay xadiisulqudsigaa ku yidhi ka laakiin yidhi xidigii hebel baana lagu waraabiyey xidiguu rumeeyo anu iga gaaloobay فأبى أكثر الناس إلا كفورا وغلط إن أتلاد الرب كان الله آي مايو حولنا كتران سمايا لأنه فراعب داي فتبقى السلاء لقو فورري بيدها كل خاص إلهي وانو قاسم نوع إيمان قالوا نسو قارن مركب ولقد صرفناه الضمير كان وحا لو علينا يا مضرك بينهم كل با إلهي لنبو كشوال قرآن كان واو علينا إماذا قاركودا ولقد صرفناه بينهم وقرآنkii baanu cadcadaynay isagoo dhex yaallo loo soo dejiyey oo dhan walba ilaahay waxbuu ka tusaalay sida aad arkayso walow shi'naa buu ilahay idhi haddaanu doonayna la bacathnaa fii kulli qaryatin magaalo walba waxaan u soo diri lahay nadiiran rasuul u diga falaa tudici lkaafiriina gaalada ha yeeline wajaahidhum bihi kula dagaalan qur'aanka jihaadan kariira dagaal weyn kula gal ilaahay awooddiisu dee kuma adkaanayso inuu magaalo waloo caalamka ka mid a rasuul u diro laakiin ilaahay xikmadiisu waxay keentay nebi maxamed oo qura in laga dhiga calayhi salaatu wasalaam magaalo walbana ducaadeedii iyo dadkii ammaanada qaadi lahaa iyagoo ay gaadhsiiyaan oo risaaladani mid caalamiyaho dadkoo dha caalamiya ay noqoto marka haddaba codsigooda waxba ha u xeebanin hana usii maroorsano ha jeclaysanin falaa tudici lkaafiriin haddaad istidhaahda kuwan adeecoo raaligeli umuurta caalamiga ay ku sheegaan ee wadwadaana waxaa dee iminka akhiiran socda wax la yidhaahdo alcawlama cawlamada iscaalamiyeentuna dee waa iyagoo awoodooda ku ballaarhsada ay wax ku fasaadinayaan caalamka haddaba kuwa haddaad yeesho dhan walba waad seegeysa laakiin ka hortag baa ilahay ui ilahay un raalligeli ilahay haddaad raalligelinaysana iyagu way kaa horjeedaani wajaahidhum bihi jihaadan kabiira marka waxaa lagula dagaalamaya ugu weyn qur-aankana ilaahay uu tilmaamay inuu yahay waa aayad suuradduna dee waa maki idan markaa qofka qur-aanka haysta ee ku camalfalaya akrintuu akriyaya ku camalfalka laftiisa ayaa ah noocu kula jihaadaya kuwa iyo ku xujaynta iyo kula doodida ilan jihaadku marna miiskuu noqdaa marna saaxadda iyo goobta lagu dagaalamayo fagaaraha marka jihaadkan miiska ayaa hogaaminaya ka ah oo dadku markay diintooda ku qancaan garanayaan waxay ku dagaalamayaan garanayaan ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa inay kor yeelayaan oo dhulkiisa ay ka xaqiijinayaan kolkaasay ku jiraan jihaadkii rasmiga ahaa jihaadkii rasmiga ahaa idan markaa fiqiga iyo cilmiga ayaa ka horeynaya kaa kale oo ay tahay dee dadku inay fahamsan yahin waxay u dhimanayaan tii kale u inxiraafaya u leexanaya waxay ku dhimanayan ba garan maan wajaahidun bihi jihaadan kabiiran boqol iyo afar iyo tobanka suuradood ayaa noqday boqol iyo afar iyo toban mataco iyagaan rasaastoodu dhammaanayninba ilaa an yarisa allaahu alarda waman calayha waa la daldalaya waa laga ridaya wajaahidun bihi jihaadan kabiiran saasay tahay oo nimanka gaalada mustashriqiinta ah maqaaladooda mudawanka ah ee ku qoran maraajicda iyo kutubaha waxa ay leeyihiin inta misxafkaa ay haystaan dadka muslimiinta ahi suuragal ma aha inaynu ka xoog badanno ama aynu ka gacan sarrayno waa kii mid iyaga ka midi jeexjeexayay ee lahaa dee soonagaa jeexjeexnayda madbacooyinkao dhan baabaanu ka joojinay waddankaba inay yimaadaane maxay inooga adkaana wuxuu ihi sidaa maaha waa in qalbigooda lagu jeexjeexabaa la doonaya qalbigooda macnaha si qalada inay u fahmaan qur-aanka markaasaynu kaga adkaan kara wahuwa aladii waa ilaahay rabbi maraja albaxrayn labada badood buu socodsiiyey labada badood waxa weeye webiyaasha iyo badaha ama waa badda macaan iyo badda qadhaadha isbaraanbaraya isweydaaranaya haadaa cadbun kani waa haadaa cadbun furaad kani waa macaan iyo waa hungurimar buu leeyahy wa haadaa milxun ujaaj kanina isaguna milxun waa qadhaadh yahay waa dhanaan yahay ujaajun aada buu si qadhaadhiyo waa dhagajabi wajacala baynahumaa labada badood wuxuu dhex dhigay barzakhan jidaar iyo wa xijiran maxjuura saatiran mastuuran saatiran wax kala joojiya oo teedaha oo adag barzakhu waa dayr xijrig xijriga maxjuurka ahina waa gidaar sii adag labadaa badooda midina biyaha fiicanta midina biyaha qalaadh miiq yarun baa udhexeeya ama webiyaashii macaanaa laga cabaya wax lagu beeranayo badaha waxaa udhexeeya gidaarka leefalkooda iyo mustawaha biyuhu ay ku soconayaan baaba kala sareeyo badiiba hoose wa huwa aladii waa ilaahay khalaqa abuuray min almaai biyihii wuxuu ka abuuray basharan buu ka abuuray jid bani aadam fajacalahu wuxuu ka dhigay nasaban wa sihra nasaban tol wa sihran iyo xidhid wa kaana rabuka qadiira ilaahagu waa mid awood badan oo waxba ku adkaanayn min almaa wajacalnaa min almaai kula shayin xay shay wala nool waa biyahan la cabayo kuwaas baynu inana ka abuuranay biyaha waxaa kaloo lagu fasiray nudfadan yar ee candhuuftae ka imanaysa aabbaha iyo hooyada ee daahirka ah marka biyihii unbaa jidh noqday balaag hadda waa nudfa yar jidh bay noqdeen saasay u kala tegsayin markaad aragto kan kana uu kasoo bixi karaa maolen nasab iyo sihri ummaddaa dhan buu ka abuuray tol iyo xididka ah cadafku wuxuu keenaa bay yidhahdaan culamaau naxw yufiidu ataqaayura watamaathula ataqaayur buu keenaa labada shay la ysku cadfayaa daata ahaan ama laftoodu way kala duwanyiin laakiin tamaathul buu keenayaa fi alxukmi waalicraab xagga xukunka iyo icraabkana waa iskaga mid taa macnaheedu waxa weeye nasabkii iyo sihrigii tolnimadii iyo xidhidtinimadii way kala duwanyiin xagga marka la eega lafahaantooda laakiin kolka la eego xagga xukumkooda sida loo wanaajinayo ama loo xidhiidhinayo waa isku midun sidaa nasbaha baa iskaga mid nasaba way kor labantay siirana way kor labantay icraabka saa iskaga mid yihiin xukumkana iskaga mid yihiin macnaa xagga xiriirinta iyo maamuuska laakiin inaad in abtigana kow kaga siisa iyo ka abtiga ah aad tidhaahdo kan la ilma adeer baan nahay oo waa adeerkayo waa reer beni fulan la dhaqankii dee soomaalida ama aada fogeyso labadaba sidaa ilaahay uu isugu cadfay baa loo xidhiidhinaya loo wanaajinaya ummadana dhexdooda ay ugu siman yihiin wayacbuduuna min duuni illahi inta alla ka sokaysan waxa ay caabudayaan maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum waxaan waxna ku tarayn waxna yeelayn wa kaana alkaafiru gaalkii wuxuu ahaaday calaa rabbihi ahiira calaa rabbihi ilaahiisa dahiira mid ka hiiliye weeye ilaahay buu ka hiiliye bal muxuu yeeli waaye wuxuu raacay qori wuxuu raacay hawadiis wuxuu raacay shaydaan ila ilaahay addoonkii kol hadduu imaa inuu ilaahay raacadahen waa imaa inuu shaydaan labadaa midun buu raacayay kolka hadduu ilaahay ka baydo shaydaan raacay wuu ka hiiliyey wuu ka hiiliyey ahiira wamaa arsalnaaka kumaanaan dirin nebi maxamedow ilaa mubashiran wa nadiira adigoo bushaaraynaya oo digayaa lagu daray wadiifadaadu waa taa dadka inay qasab ku hanuunaan oo qalbigooda hidaayadu ay gashay qancaan adigu malihide waad gaadhsiinaysaa digniinta iyo bushaarada iyo balaaqa ugu wanaagsan qul waxaad tidhaahdaa maa asalukum calayhi min ajrin xaqan aan idin soo gaadhsiiyey adduun idinkuma weydiisanayo ilaa man shaaa laakiin man shaaa qofka doona an yatakhida inuu samaysto ilaa rabbihi sabiilan ilaahiisa jid uu maro rabbi uu ku raaligeliyo ilaahay gaadhsiiye qofka doonaya inuu samaysta faliyafcal dee ha sameeya kaasi waa kii la doonaye sidaa wey ammaanadan markaad dadka gaadhsiinayso adigu adduun kama doonaysid maslaxana kama raadinaysid laakiin waxa weeye cibaada iyo wax ilaahay uu kugu addoonsaday iyo waajib lagu saaray baad gudanaysaa oo aada ku amran tahay kolkaa dadkii qolana waa baydhaysaa qolana ilaahay bay jidkii ay u marayeen ay ku raaligelinayeen marayaan watawakal tala saaro arrimaha u dhiibo cala alxayi ilaahi cala alxay ilaaha noloshiisu daa'imka tahay aladii laa yamuut kaasoo aan dhimanayn waaljinu waalinsu yamuutuun wey jin iyo insiba way dhimanayaan wasabbix bixamdih ilaahay u tasbiixso adoo mahadnaqiisa ku daraya mar walba daakir ahow laa yazal qalbuka walisaanuka rabban min dikri illaahi tacaala wakafaa bihi isagaa wakafaa bihi ay wakafa allah إلهي با كفلا خبيرا بذنوب عباده خبيرا مد حققاله بذنوب عباده الدوميه سوى حي سميان ودن إساق حققاله هو كفلا يهي تعالى مركا آيات بشارة نواتهاي تقنين نويتهاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يقفك حق الصعوبة إلهي وحاو تلبابا يكون هدو إلهي هايستو إلهي يكون هدو هايستو إنه عدك لأباهمين midka kale waxa uu sahay qaadanaya ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayuu sahay qaadanaya si ay ruuxdiisu qawi u noqoto liyusbixa almu'mina alqawiy alladii huwa khayr alladii ilaahay tala saaro khalaqa asamaawaati waalard samooyinkiiyo dhulkaba abuuray wamaa baynahumaa iyo inta ka dhaxaysa fii sittati ayaam lix maalmood gudahood oo muddo kooban wuu ka yarayn kari lahaaye xikmaddiisunbuu saaw yeelay maalmahaasaynu rumaysannahay oo inaan garanaynin ilaan qorax iyo dayax iyo waxba ma jirin ma intan imikay leegaayeen mise way ka dheeraayeen mise way ka yaraayeen allahu aclam uma istawaa cala alcarsh carshigiisuu ilaahay ku ekaaday ekaansho oo ka makhluuq oo kale aan ahayne isaga unu qalma oo aan la dafirayn alraxmaanu huwa araxmaan ilaahay waa alraxmaan waa kii naxariistiisu ay caamka ahayd asmaadiisuu ka mid yihi magacaas فاسأل به خبيرا فاسأل ويدي خبيرا من حقاقال كأبيه أرمها لغوصة شيء أبوركا يوم ضع أغانشها أولي كأد ويديني سي حقاقال كوهي وإلهي خبير إذكرا حقاقال لمدي سجاري كريسا مجرته لأنه يعلم السر وأخفى وحيل قريي وحيل قفقي وحيل لارتو ودوكسوين وإذا قيل له مرك لقول هذا مجرمين تأسجدوا للرحمن إله الرحمن كأو سجود كلك الله إلى هذا عدي دون إسالها تلاذة وامر إلا إس أمرك هبونه قالوا وحي إلى هذا وما الرحمن والرحمن كأسمحوها أن السجد ميان فوضى ودقينا بينا لما تأمرنا كأدنا فريس كأدنا فريس أسجود الله لما كأسمنا نسجودنا وزادهم هذا الكاسوح أكردي نفورا ددمو iyo inay firgad noqdaan ay fogaadaan ay sii fogaadaan baa hadalkaasi u kordhiyay kaanahum xumurun mustanfiratun farat min qaswara dabeer dibadeed ka carray dad ugaadhsanaya weegaadeen usjuduu liraxmaan sujuuddana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay waktiga addoonku ilaahay ugu dhowyuu taaru diranaya inay tihi waktiga ugu dhowyi markaa inuu ducada ku dadaala inay tihi waktiga halkii ugu sharaf badneed jirhkiisa ilaahay uu dhigaya fooda dar اسجد للرحمن قالوا وما الرحمن ولا الله بان نقاني بسم الله لا نورنتنا رحمانكم محوها هذا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلهي الله كبر يا أمان الرحمن كبر يا مقعياد ولا أكسنب إلهي إلي تبارك مركة الرحمن إلهي وكلية أيوم با لقم مقعابا luqada carabiga mar qura soo aroortay in nin lagu tilmaamay musaylimatu lkadaab la odhan jiro nebinimo sheegtay yabna alakramayni aban anta kaytu lwaraa laa zilta raxmaana mujrimiintii caabudayay baa waxay idhaahdeen ee nebiga u haysay kii aabbihii iyo hooyadiiba ay wanaagsanayeenow anta kaytu lwaraa khalqiga kii u gurmanayay baa tahay laa zilta raxmaana weligaa raxmaan ah uba idhaahden kolkaasaa بعض الآثار باسية سيرة وحي تلمامين عليه جوابه يا ابن الأخبثين أبا أنت شر الورى لا زلت شيطانا كي أبيه هو يريب أي ليتينو خلقك عديق أو شربا ولقانا شيطان هو مرك الرحمن إلهي أيوم بالغضاء ما يكساره أسماء ذي سوكمي تبارك وحبركبة الذي إلهي جعل يالي في السماء حق كرأي عرك بروجا حدقه وجعل فيها سمدي وحي علي سراجا قرح آل افتيمي سيا وقمرا منيرا ضيح وروريا ويساقنا السلاة افتيمي أولها إلهي كريه الصعي وهو الذي وإلهي جعل يالي الليل والنهار هبينك يا مالنتي خلفة بكدك كوعشة تمية أما كالتمية أما يسوي دارنية لمن قف بكدك أراد الدوني أن يذكر inuu waantoobu wax faa'iidaysto wakhtiga dabaqabateeyo aw araada shukuura ama inuu mahadnaqa doono saasuu wakhtigu yahay wakhtigu waa jaanis fursad baa ilaahay u siiyey qofka wuxuu camal qaban lahaa iyo cibaado maalintii ee uu kororsan lahaa hadday dhaafto inuu habeenkii dabaqabateeyo wuxuu habeenkii qaban lahaa hadduu dhaafana inuu maalintii dabaqabateeyo khilfa saa daraaddeed mu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka xisbigiisii ka seexday iyo cibaadadii iyo witrigii habeenkii hadduu maalintii la yimaado tiyoo kalunbaa loo qori waa ilaahay nicmooyinka uuna siiye weeye ay tahay inaynu ka faa'iideyno waktiga wa huwa aladii jacala alleyla wannahaara khilfa waa laba isbedbedelaya oo cishatamayo kaltan bay ku jiraan liman araada liman qof buu ya khilf araada an yadakar an yadakara inuu waantoobo dee uu dikrigii qalbiga aw araada shukuuran iyo dikrigii xubnaha waxaa ilaahay halkan ka tilmaamayaa saddex iyo toban saddex iyo toban sifo awliyadiisa waa wanaagsani ay leeyihiin ee axbaabta ilaahay ee ilaahay uu jecel yahay oo ay tahay runtii mid walba sideeda inaynu u koobigarayno oo aynu u qaadano oo aynu noqono kuwa lagu ammaano oo aanaad iska dhigin aanad odhanin dadkan la sheegayaa waxa weeye dadkii hore iyo asxaabtii iyo dadkii qaalig ahaa ee wanaagsanaa heerkan ma gaari karno waa inaanad odhan laakiin waa inaynu mar walba ku dadaalna inaynu sifooyinkan yeelano waxaanad arkaysa alla wuxuu ku ammaanayaa dadkan rabbaaninimada waa dad ilaahay wuxuu ilaahay ku ammaanaya cibaadada wuxuu ku ammaanayaa siday ilaahay u yaqaanaan iyo siday ugu talagalayaan ugu diyaar garoobayaan aakhiro iyo siday waktigooda uga faa'idaysanayaan waa cibaad uraxmaan baa ilahay uri idaafadaasina tashriif baa la idhaha addoommahoo dhan ilaaha raxmaankaa iska lehoo abuuray laakiin kuwan si gaara wuxuu ilaahay cibaad uraxmaan ugu bixiyey way ogolaadeen ilaaha raxmaanka inay addoommo u yihiin halkay dad badani ka murmeen aladiina kuwii weeye yamshuuna cala alardi hawnan dhulka ayay u socdaan si degan ayay u hadaafaan dhulka guudkiisa marka qunyar socodku maaha mid iska yeelyeelahoo si macal ducuf ah inay u soconayaan maaha oy aayar luurayaan si ismiskiinina waxaa nebigu caleyhi salaatu wasalaam siirada xusaysaa in markuu soconayo la moodayay inuu kasoo daadegayo meel buura ama sanaaga inuu kasoo daadegayo sida uu maaragtay aanu cagajiid iyo waxba ulahayna uu u jamjamleey ee u soconayo tallaabo xoog laho mudakara oo qofka cadowgiisa uu ka durkayo cumarna waaba kii edbinayay nin uu arkay isagoo si ducufo u socono ismaysin waidaa khaatabahum uljaahiluuna kuwa ka dhacsani kolka ay la hadlaanna ama la jaafaajirqaan qaalo waxay idhahdeen salaaman aan kala nabadgal jaahilku waxa weeye qofka aan qadarka iyo milgaha uu qofka muuminka ee walaalkii ka mudanya aan garanayn dad dadka iska aflagaadeeya un oo shaqo ka dhigta wey inay cid wax ka sheegaan ama aan dadka wadada maraya ka nabadgelayn qaaluu salaaman aan kala nabadgalno salaamtii assalaamu calaykum ahayd maha salaamu lmutaaraka ayaa la idhaahdaa wa anshaxa fiicana lagu dhaafo dadka adabta daran haddii aanay naseexa iyo waxba qaadanayn waaladiina kuwii weeye yabiituuna baryayey ee hooyanayay lirabbihim ilaahooda ayay u waabariisanayeen sujadan wa qiyaama iyagoo ilaahay fooda udhigayo u taagan cibaadada habeenkiibaa ilaahay uu ku ammaanay lilaahi qowmun akhlasuu fii xubbihi faradiya bihim wakhtasahum qowmun qowmun idaa janna adulaamu calayhimu baatuu hunaaka sujadan waqiyaama خمس البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما فاشين كودنا هو حلال أبين كينا ساس إلهي وقلتها جيهين وآيو عابدين يبيتون لربهم سجدا وقياما عبادة دود هبين كبا هذا الضبان فرل اسكدا يوم يلبي كتيريانا رنكيسي وحياة الضبيان صمها وترقي للصلاة الليل كي قيبي كلا دوانا والذين كوي مؤمنين يقولون ولنا يا ربنا اصرف إلهي ونقد عنا حق يقع عذاب جهنم نار جهنم الله إله إلهي وعذاب كذا نقد إن عذابها كان غرانا عذاب كذا وحو عظيم كلل واللاسمة وانقفك كفقين هدوك هبسدو إنها نار تاسسات وحماطي مستقرا ما لقو سقمي مستقرا ما لقو نقاده ومقاما هي ما لا يستاغو ما لا عقدكتو iyo meel deegaan noqota halkaasa u xumaarta waaladiina kuwii weeye cibaaduraxmaanku addoomaha ilaahay waxa weeye aladiina kuwii idaa anfaquu markay wax bixiyaan lam yusrifuu aan xadda tallaabineen xadhigga goosan walam yaqturuu aan adaygin een la xajeclo xumaanin wa kaana ay xaaluhum arrinkoodii wuxuu noqday bayna daalika qawaaman labadaa dhexdooda mid ku toosan ayuu noqday oo wixii waajiba ee saaran way yaqaanaan khayrka waxbay ku bixiyaan israafkuna dee waxalla wixii gacantooda hayay ma wada hurgufaan aimada qaarkoodna waxay ku tegeen israafku wuxuu noqonayaa macsiyo oo wax lagu bixiyo ayuu noqonayaa walam yaqtu markaa waxa wey idaa anfaquu lam yusrifuu meel xunoo xaaraana waxba kuma bixiyaan walam yaqturuu mana adaygaan oo meeshii khayr lahayd kama adaygaan inay wax ku bixiyaan israafku waxaa kaluu noqon karaa qofkii oo si xun wax u akala oo u cuna sida aimada qaarkood ay ku fasirayeen anas ibnu malik baa wuxuu leeyahy isagoo dee nebiga ka waranaya calayhi salaatu wasalaam min asarfi an ta'kula kula ma ishtahayt inaad daldasho un wax kasta oo aada doonto uun inaad cunto sarfiganay ka mid tahy walaa taqlu fii shayin min alamri waqtasid kilaa qasdi lumuuri damiimu kilaa qasdi kilaa tarafay qasdi lumuuri damiim xaakim adaa'ibaa waxa uu lahaa idaa anta qad actayta badnaka suulahu wafarjaka naala muntaha dami ajmaca afkaaga iyo ibtaada marka aada waxay doonaan oo dhan siiso waxay ku gaadhsiin doonaan ceeb halka u dambaysigo muuminiintaasaa ilaahay oo amaano waxau ihi waladiina kuwii weeye laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar ilaahay ilaaha kale lama caabudaan towxiid khaalisay leeyihin walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq naf ilaahay uu ka xaraam yeelay dilkeedana ma dilaan xaqay ku dilaan mooyaane walaa yaznuun mana sinaystaan sinada waxaa la idhaha xaraamtana way ka durugsan yihin waman yafcal qofka sameeya daalika arrimaha lasoo sheegay yalqa ahaaman yalqa wuxuu la kulmi doonaa ahaaman dembiyaal jazaa alaahaam weeye dembiga abaalkiisuu la kulmiyo naaraa yudaacaf lahu alcadaabu cadaabkaa loo laablaabi doonaa yowma alqiyaamati dharaarta wayaklud fiihi muhaana wuxuu uu ku waari doonaa wayaklud fiihi cadaabkaa wuu ku waari muhaanan isagoo la duleeyey oo waxba u harin ilaa man taaba qofka ilaahay u toobad keena mooyaane wa camila camalan saalixa wa aamana dheh qofka intuu ilaahay u toobad keeno iimaan wanaagsan la yimaada wa camila camalan saalixan camal fiicanna fala fa ulaa'ika yubadilu allahu kuwa ilaahay wuxuu ugu doorinaya sayi-aatihim gafafkii ay sameeyeen xasanaatin wanaagyaal waa nicmada ilaahay hadduu qofku si dhaba u toobad keeno intoo laga tirtiro wixii hore ayaa halkoodii loo gelinayaa wanaag towbadda ila ilaahay aada buu jeceliyay wa kaana allahu kafuuran raxiima ilahay baa dembiga dhaafoo naxariis waman taaba ka ilaahay u toobad keene usoo laabta oo camila saalixan camal fiican fala rag iyo dumar mid kasta ahaadee fa inahu yatuubu ila allah ilaahay wuu u noqonayaa mataaban noqod noqod dhab ah waaladiina kuwii weeye mu'miniintaas laa yashhaduuna zuura wax alla waxa dembigaa goobjooguma noqdaan hadday tahay gaalnimada hadday tahay baatilka hadday tahay markhaati beenala hadday tahay cadaalad darada azuur wixii baatila goobjooguma noqdaan raallina kama noqdaan iyana lama yimaadaan cid la imanaysana isma ag taagaan oo kama ag dhowaadaan wa idaa maruu bilagwi waxaad bilaa macnaha ah kolka ay soo maraan maruu kiraaman waxay soo maraan iyagoo anshax fiican iyo edab leh oo iska dhaafayo salaamantii uun ku dhaafaya kiraaman iyagoo wanaagsan bay weydaartaan waktiba uma hayo qofka muuminkaah wixii laqwiya bilaa macno ah waaladiina kuwii weeye idaa dukiruu marka lagu waaniyo biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihiisa oo aayadaha qur-aankaa kolka lagu wacdiye lagu waaniyo lam yakhiruu calayhaa aayadaha uma dhacaan summan wa cumyaanan iyagoo dhegala oo indhala iskama sujuudaan laakiin waxay sujuudaan iyagoo dhega qaba oo indha qaba oo aayaadku dhadhan u samaynayaan waa macno lagu fasiray aayaadka marka lagu waaniyo mar kale lam yakhiruu calayhaa lam yakhiruu canhaa kama dhacaan summan wa cumyaanan iyagoo dhegalo oo indhala laakiin way la qabsadaan aayaadka si fiican bay u dhegaystaan awsaafta mu'miniinta iyo ammaantoodu waa kuwa wallahu aclam